sidii aad warkaba ku maqlayseen baarlamaanka soomaaliya ayaa soo dhoweeyey go-aankii xalay ka soo baxay xafiiska ra-iisul wasaaraha uu dib ugula laabtay golihiisa wasiirada tallaabadan ayaa ka dambeysay markii dhowaan ay xubnaha baarlamaanku u gudmiyeen baarlamaanka in ay ka soo horjeestaan dib usoo magacaabista xubno ka tirsan golaha wasiirada haddaba xasan kaafi qoyske oo ku sugan magaalada muqdisho ayaa maanta shirkaas goobjoog ka ahaa warbixintan ayuuna noo soo diray
xildhibaanada baarlamanka soomaaliya ayaa maanta kulan ay isugu yimaadeen waxa ay kaga doodeen warqaduu ra-iisul wasaaraha soomaaliya cumar cabdirashiid u soo diray guddoonka baarlamanka taasoo ku aadaneed inuu dib u eegis ku samaynayo golihii wasiirada ee uu dhowaan soo magacaabay islamarkaana uu baarlamanka ka doonayo muddo gaaraysa afar iyo toban cisho oo ka bilaabanaysa xilliga ay baarlamanka soo gaarto warqadda dooda xildhibaanada oo aad u kululeed ayaa si weyn loogu faaqiday siiqada ay u qoran tahay warqadda codsiga ee ka timid xafiiska ra-iisul wasaaraha waxaana la isku qabtay micnaha ay kala xambaarsan yihiin kelmadaha dib u eegis iyo kala diris waxaana xubnaha doodooda ugu cadcadayd ka mid ahaa xildhibaan maxamed cabdulaahi xasan oo sheegay inay muhiim tahay in ra-iisul wasaaruhu baarlamanka hor yimaado
walax xukuumadeed buu ra-iisul wasaaruhu dhisay isagaa hayey isagaannu ku ogayn haddana waraaq buu ka soo qoray in uu yidhi dibu eegis baan ku samaynaya wax dibu eegis lagu sameeyo waa naqaanaa maxaa ka khaldan maxaa ka saxan maxaa ka fiican weeye qoraalkan waa inuu noqdaa waan kala diray golihii xukuumadda ee aan magacaabay oo aan sida sharcigaa loo horgeyn loo horkeenin golaha baarlamaanka war cad baa loo baahan yahay wayna soo dishay asagu waa inuu yimaadaa waa inuu hor yimaadaa baarlamaanka waraaq maahan dalka raysul wasaaruhu kama maqna waxaa loo baahan yahay raysul wasaarihii inuu yimaado oo qoraalkan uu ku caddeeyo in uu kala diray golihii xukuumadda owal asagu uu magacaabay cindamaa ayan haysanin xasaanadii baarlamaanka oo weli ay magacaaban yihiin uma aanaan diidin sidaa awgeed waxaan ku soo gebagabaynayaa guddoomiye rayisal wasaarihiina ha yimaado baarlamaankana ha la hadlo hana ku dhawaaqa inuu kala diray dhinaca kale brofesoor maxamed cumar dalxa oo baarlamanka ka hor hadlay ayaa sheegay inay xaaja falanto balse aanay xuja falmin annaga markii aan isticmaalayno kalsooni kala noqosho ayaan isticmaalnaa markaan xukuumadda kala noqonayno wax ka dambeeya male haddii kalsooni lagala noqdo bimacnaa baarlamaanka waxbuu kala diray markaas laakiin hadda maanta inaan xujo ka dhigano dib u eegis iyo kala noqosho xujay noqonaysaa xujana ma falantae xaaja falanto sidaa aawadeed ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu leeyahy walaa tujaadiluu ilaa bilatii axsan shukran waxaad ku doodaysaan ha noqdaana waxa wanaagsan yaynan guddoomiyahana wuxuu soo bandhigay carqalad ku noqonin ummaddani yaynan caqabad ku noqonin waxaan ayidayaa in cod la geliyo ra-iisul wasaaraha baarlamaanku waa sharfay allah sharfay dooda kadib ayaa la go'aamiyey in codsiga ra-iisul wasaaraha ay ku wajahaan in muddo afar iyo toban cashaa laga dharsugo cod loo qaado iyadoo baarlamankana ay ku sugnaayeen laba boqol iyo laba xildhibaan waxaana natiijada ku dhawaaqay guddoomiyaha baarlamanka maxamed sheekh cismaan jawaari waxaa codeeyey laba boqol iyo labo xildhibaan waxaa ka aamustay labo waxaa diiday toban waxaa ogolaaday boqol iyo sagaashan marka mooshinkaa wuu socday mudanayaal marka haddii mar go-aankiina kaas uu noqday natiijadu waxaa weeyaan ka aamusay waa labo diiday waa toban ogolaatay waa boqol iyo sagaashan waana sidii uu soo codsaday la ogolaaday in afar iyo toban maalmood uu ku keeno xukuumad cusub oo uu ka tixgelinayo aragtida iyo afkaarta golaha shacbiga maydin ku filan tahay intaa salaamullah calaykum waxaa dhegaysta mar haddii aad go-aankiina kaas u yahay kalfadhigayna wuxuu ahaa inuu xidmo labaiyo labaatanka bisha tan saas daraaddeed waxaanu kordhinayaa muddada loo baahan yahay afar iyo toban waxay ku beegan tahay koob iyo soddonka waxaa loo baahan yahay in laga doodo la ansixiyo shan maamuda ayaan u baahannahay haddii ka hor uu keeno waa gudahood tobaniyo afar beri tobaniyo afar beri gudahood weeyaan ayuu ku keenayaa hadduu ku keeno laakiin annaga waxaan u baahannahay waktiga inaan waktiyaysano guddoomiyaha baarlamanka ayaa ugu dambayntii sheegay in ilaa inta ra-iisul wasaaraha uu ka soo magacaabayo xukuumad cusub oo baarlamanka kalsooni ka heli karta ay la sii shaqayn doonaan wasiiradii xukuumaddii la riday ee ra-iisul wasaare cabdiweli sheekh axmed xasan kaafi qoyste v o a muqdisho haddaba maxay arrintan uga dhigan tahay baarlamaanka ra-iisul wasaaraha xukuumad nooceha ayaa looga fadhin karaa ama looga fadhiya laga filan karaa inuu soo dhiso su-aalahaasi iyo kuwo kale ayaan hordhigay cabdiraxmaan sheekh maxamed banaadiri loo yaqaan oo bartay cilmiga xiriirka caalamiga ah iyo ammaanka kuna sugan magaalada london ee dalka britain go-aanka ra-isul wasaaraha inuu la laabto xubnihii uu soo magacaabay ee golihiisa wasiirada waxaan u malaynayaa inay ahayd mid uu ku raadinayo fursad kale isagoo markaasi u malaynayay ama u suurtagal ahayd inay noqon kartay in sida baarlamaanka ka muuqatay maalmihii lasoo dhaafay dareenka ka muuqday in dib loo celiyo golihiisa wasiirada ayaan waxaan u malaynaya wuxuu islahaa fursaddan inay noqoto fursad kaga faa'iideysanaya dareenkaasi uu markaasi dib ula laabto wuxuuna haysta waa laba isbuuc oo laga sugay golo wasiiro cabdiraxmaan waa markii ugu horreysay ee walaac baarlamaanka uu qabo uu shaqeeyo oo ra-iisul wasaare uu ka noqdo go-aan dhismo golo wasiiro uu soo hindisay maxay uga dhigan tahay markaa baarlamaanka
waxaan u malaynaya inaysan ahayn markii ugu horreysay taariikhda waxaa soo martay labada kun iyo afartii markii lasoo dhistay madaxweyne cabdullaahi yuusuf uu magacaabay ra-iisul wasaarihiisa cali maxamed geedi cali maxamed geedina uu soo dhisay golo wasiiro inuu geeyey baarlamaanka baarlamaankuna markaas diideen markii lagu sameeyey isbedel kadib ay baarlamaanku ansixiyeen marka lama odhan karo tani waa marka ugu horreysa lakin waxaa sax ah tan lama geenin baarlamaan baarlamaankana ma soo diidin laakiin haddii ay noqon lahayd maanta xubnahaasi golaha wasiirada lasoo dhisay in baarlamaanka la geeyo ayna noqon lahayd inay soo diidaan ma aysan noqon lahayn midda ugu horreysa waxay noqon lahayd midii labaad tani laakiin waxay ka dhigan tahay in uu ka cagajiiday ama uu ka yaabay ra-iisul wasaare cumar cabdirashiid in lasoo diido ti cali maxamed geedi oo kale waxay tusinaysaa dhinaca kale waxay iga tusinaysaa baarlamaanku markuu muujiyo dareen ah in golo wasiiro aysan ku qanacsaneen dareenkooda taxgelin uu yeelanayo laakiin su-aalaha la isweydiin karaa waxay tahay dareenka noocaasi ay leeyihiin ma mid mideynaya ulajeedada iyo shacabka soomaaliyeed matalaya mase waa mid laftirkeeda uu ka dhex muuqan karto dana gaaro dana gaar ay ka leeyihiin xubnaha dadka baarlamaan baarlamentariyaanka ah ee kasoo horjeeda dowladda lasoo dhisay wa waa gartay ra-iisul wasaaraha hadda dabcan afar iyo toban cisho ayuu haystaa sidaad carabka ku dhufatay inuu mar kale liiska xukuumad cusub uu soo hordhigo baarlamaanka dowlad noocee ah ayaa laga filan karaa waxaan isleeyahay laftirkeedu waa arrin aan sahlaneyn sababta ah waxaan ognahay kutlooyinkii muddooyinkan dambe lasoo dhisiyey ee iska soo dhex dhisayeen baarlamaanka baarlamentarianka soomaaliyeed ayagoo mucaaradayay dowladda lasoo dhisay uu soo dhisay ra-iisul wasaare cumar cabdirashiid in ayagoo islamarkaasi muujinaya inay midaysan yihiin oo ay hal ka yihiin kasoo horjeedka ay kasoo horjeedaan dowladda laakiin laftirkooda la odhan karo ulajeedooyinkii ay kaga soo horjeedaan way ku kala duwan yihiin aragtiyo badan ay ka kala qabaan qaarkood waxaanu ognahay inay qeyb ahaayeen raggii la jiray ama la socday ama ku siyaasadda ahaa madaxweyne xasan markii la rabay in madaxweyne ra-iisul wasaare cabdiweli uu meesha ka baxo inay kasoo horjeedeen safkaasi weliba ay ahaayeen golo wasiiro ee iska casilay ayagoo la is odhanayay rajo waxay ka lahaayeen inay dib ugu soo laabtaan golaha wasiiradan cusub ayagoo markaas iska waayay magacyadooda waa loo fasiri karaa qaarkood ulajeedka ugu weyn inay ahayd inay dib u helaan golaha wasiirada ay xubno ka ahaayeen markii hore qaar waxaa laga yaabaa laftirkoodu sida siyaasadu dee waa dad siyaasiyiin siyaasiyiin ah siyaasadoodu inay ka dhex muuqan weysay golahan wasiirada cusub lasoo dhisay marka waxaan rabnaa inaan ogaano ulajeedkaygu waxay tahay inaan halkan muujiyo keliya inaysan ayagoo muujinaya inay kutla yihiin midaysan yihiin haddana ahdaafta iyo ulajeedooyinka inay kala duwanaan karto marka waxay haddana ku xiran tahay labadan isbuuc ee soo socota dowladda lasoo dhisayo sida xubnaha baarlamaanka ee ugu qancaan iyo sida ay iskaga dhex arkaan sidaas ayaan is leeyahay kaasi waxa uu ahaa cabdiraxmaan sheekh maxamed banaadiri loo yaqaano oo bartay cilmiga xiriirka caalamiga ah oo qadka taleefonka magaalada london dalka britain iigu warramayey